aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa arbacada maanta u codayn doona laba qodob oo madaxweynaha waa madaxweyne donald trump lagu eedeeyey inuu jebiyey cadayntan waa codayntan aqalka hoose ayaa haddii tiradii loo baahnaa ay haa ku marto loo gudbin doonaa aqalka senadka oo markiisa isaguna cod u qaadi doona haddaba faahfaahinta codbixintan maanta iyo tallaabooyinka xiga ayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade waxauu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
guddiga cadaaladda ee golaha kongareska ee dalka maraykanka ayaa waxay soo gudbiyeen labadii qodob ee loo cuskanayay madaxweynahan donald trump in xilka lagaga xayuubiyo marka maanta waxaa la horkeenayaa golaha baarlamaanka oo buuxa cod ayaana la gelin doonaa labadaas qodob mid walba mar ayaa cod la gelinayaa si codka aqalka kongareska loo ogaado in ay isku raacaan madaxweynaha ka qaadaan inta badan iyo ama inay u daayaan inay labadaba u codayaan inay mid u codayaan midna ay ka tagaan waxaan ognahay aqalka hoose ee kongareska in aqlabiyadiisa xisbiga dimuquraadigu ay haystaan dhinaca kalena waxaa aad loo hadalhayaa in jamhuuriyiintu ay la safan doonaan madaxweynaha oo aanay marnaba dimuquraadiga raaci doonin codayntan maanta marka miyay jiraan wax muujinaya ama ififaalo ah in xubno ka tirsan aqalka kongareska oo dhinaca jamhuuriga ahi ay dhinaca dimuquraadiga aadi karaan sidoo kalena qolo dhinaca dimuquraadigu ay republikaanka in la difaaca madaxweyne ay u codayn karayaan waxaa jira hal shaksi wax soo shacbaxay ilaa hadda oo asalkiisu ahaa xubin dimuqraadi ah kaasoo maaragtay kasoo horjeeday gebi ahaanba in maaragtay madaxweynaha xilka laga xayuubiyo markaan in badanna muujinaya kasoo horjeedistiisa wigii lasoo dhaafayna ifafaala uu soo baxayay in laga yaababa inuu xisbiga bedasho oo xisbiga jamhuuriga ku biiro markii shaksigaas laga yimaado wax xagga xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo madaxweynaha kasoo horjeesan doona la codayn doona dimuqraadiga ilaa hadda ma soo bixin laakiin waa suurtagal ilaa codka lagu dhawaaqo inay weli soo baxaan sababtoo ah waa iska arin xasaasi ah waxaa laga yaabaa xubno aan madaxweyne la dhacsanayn inay jiraan laakiin arrintaas arrin hadda muuqata ma aha waxaan ogaan doonaa waktiga gacanta la taago oo codka la qaado sida loo kala coday wa garta waxaa jirta madaxweynuhu in uu qoraal dheer soo saaray oo dabcan siyaabo kala gedisan loo fasirayo qoraalka madaxweynaha ka duwan qoraaladii hore iyo qaabkii uu hadli jiray waxauna aada uga hadlay maanta waxa dhacay adigu marka aad aragtay qoraalka donald trump maxaa kaaga baxay
dhinac haddii laga fiiriyo madaxweynuhu waxaad wuxuu u muuqday in uu isdifaacayo oo maaragtay uu bayskiisa ama dadka u codaya ee la safan uu dhiiro gelinayo uu maaragtay indhahooda soo jeedinayo dhinac markii laga fiirinay waxaa ka muuqatay qoraalka madaxweynaha walwal ayaa ka muuqatay walwal uu ka qabo in maaragtay la gelin doono cod xilka in laga xayuubiyo iyo in kale wuxuu aada ugu canaananayay xubnaha aqalka kongareska xubnaha dimuqraadiga aqal kongaresku aad ugu canaananayo qoraalkiisa marka qoraalkiisu canaan bu u badnaa waxaa ku jirtay hanjabaado badan uu leeyahay maaragtay cawaaqib xun aad kala kulmi doontaan codkan aad qaadaysaan waxaa kale oo maaragtay uu aad ugu kicinayay taageerayaashiisa
waxyaabaha ugu weyn uu soo qaaday maxaa ka mid ah runtii wuxuu soo qaadayay maaragtay in aan la siinin janis uu madaxweynuhu maaragtay uu isku difaaco wuxuu soo qaatay kiis caan oo la yaqaano oo la odhan jiray salem witch trials oo uu leeyahay ma helin fursaddii dadkaasi xataa ay heleen keiskaasna waxaa lagu yaqaanay inuu yahay keis dadkii la maxkamadeynaya waagaas aysan fursad helin laakiin waa keis wakti hore dhacay marka wuxuu leeyahay wakti layma siinin aan isku difaaco waxa la boobsiis ayaa hawshan lagu waday arrintanna arrin lagu degdegay ayay ahayd maaragtay waan kala fikrad doonaan karnaa laakiin waxaa xubnaha kongaresku aada ugu dhaliilayaa in kala fikra duwanaanshaha isaga iyo u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga in ay rabeen in ay ka noqdaan go-aankii lagu doortay oo ay doorashadiiba ay ka xanaaqsan yihiin ee aysan ahayn wax kale oo lagu haysto
waxaa jirta amin haruun in haddiiba ay dhacdo isku raacaan in laga codayo madaxweynaha oo ilka xayuubintiisa ay isku raacaan golaha hoose ee aqalka kongaresku in halkaa laga aadi doono golaha sanadka maxaa la filayaa dhinacaas
sidaan ogsoonnahay labada golaha sanadkana waa lagu kala qaybsan yahay waxaa ugu xoog badan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga sidaan hore usoo sheegnay wakhtigan xaadirka ah waa boqol xubnood golaha sanadku konton iyo ko waa jamhuuri maaragtay afartan iyo toddobana waa dimuqraadi labana waa independent hadda sida loo kala qaybsan yahay haddii loo kala codeeyo oo jamhuurigu ay madaxweynaha la saftaan oo ay diidaan xilka xayuubinta waxaa muuqanaysa in madaxweynaha xilka aan laga qaadi doonin laakiin dimuqraadigu haddii ay suurtogeli doonto in madaxweynaha xilka ay ka qaadaan waxay u baahan doonaan inay ku qanciyaan ugu yaraan labaatan xubnood oo kale in ay ku soo biiraan kulana qancaan fariintooda ah madaxweynuhu inuu gabadfal sameeyey xilkana in laga qaado inuu mudan yahay haddii ay dhacdo in golaha sanadka marka sheekada u gudubto ay guul daraystaan dimuqraadigu maxaa ku dhacaya iyaga ka siyaasad ahaan maxaa kasoo gaari kara dabcan waxay macnaha waxaa kasoo gaari kara haddii marba siday u arkaan dadka macnaha muwaadiniinta codbixiyaasha ah waxaan ognahay in sanadkan foodii nagu soo haya labada kun iyo labaatanka uu yahay sanad doorasho oo doorasho loo dareeri doono dhammaadkiisa go-aanka ka soo baxa codgelintan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyey in kale waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa labada aqal midkood labada gole macnaha labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga mid bay saameyn ku yeelan doontaa marka waxaa suurtagala inay arrintani fashilanto loona arko maaragtay dimuqraadiyiintu inay arrin qalada sameynayeen laakiin arrintaa waxaa caddayn doona un waqtiga la tago codbixinta iyo muwaadiniintu siday u arkaan marka dabcan waxaa ugu jirtaa riska ugu jira ama maaragtay in ay codod badan ku waayaan ama taageero badan ay ku waayaan haddii loo arko in aysan sax ahayn madaxweynaha xilkan laga xayuubiyo haddii ay ku guuleysteen hadday ku guuleysan waayaanba taas maaragtay cagsigeeda kalena waxaa suurtagal ah in arrintan dadku ay u arkaan inay tahay arrin saxa madaxweynuhuna gaboodfal iyo xadgudub sameeyey xilka in laga qaadana ay ahayd jamhuuriguna ay boosas badan oo koongareeska ah labada aqalba ay ku waayaan codaynta soo socota kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxa uu warramayay wariyahayga gobolkaas maxamuud masaxde